shirkan jaraa'id u qabtay inaan baaq u diro dad walaalo ah oo ku dagaalamaya degmada walaweyn muxuu ahaay gobolka shabeellada hoose walaalayaal wiil dagaal waa ku dhintaa kuma dhasho dad walaalo ah oo wada dhashi baad tihiin dad walaalo ah oo muxuu ahaay hadaf wada lahayaad tihiin dad walaalo ah oo muxuu ahaay dhibaato ay wada saamaysayaad tihiin waad og tihiin deegaanka aad ku dagaalamaysaan toban kilomitir hore uma bixi kartiin waxaa haysta cadowgii ummadda soomaaliyeed deegaankiinnii intiisii badneed maanta inaad hadafkii shalayta aad isugu timaadeen aad ka weecataan oo aad isdishaan allaa ilaaha guuldarro ummadda iyo idinkaba u soo hoyati waaye walaalayaal waxaan idinka codsanayaa aan idinka codsanayaa inaad joojisaan dagaalkaas ee hadafkii aad shalay qoriga u qaadateen ee ina deegaankiinna aad ku xuraysatiin ahaa aada abbaartaan maan muxuu ahaay odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda beeshaas waxaan ka codsanayaa inay ku baxaan meeshaas oo ay muxuu ahay waawaan u tagaan culimo awdiinka ganacsatada dhammaan dhallinyarada waxaan leeyahay war dagaalkaas sidii loo jeejin lahaa juhdi ha la geliyo waa guuldarro waa gobonnimo xuma in maanta wiilasheennii ay isku dilaan hal bugco oo yar ka rajaynayaa dowladda federaalka madaxdeeda sare madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare kayraba in muxuu ahaay arrimaha cabashooyinka ay yeerayay wax laga qabto iyo dagaaladaba maanta iyagaa fulintii ah waxaa weeye taariikhda waa qormaysaa ma jirin dowladdii hore runtii dagaaladan nuucan ah oo qaabka daran leh ee soo cusboonaanaya ma jirin ma garanayo waxyaabaha sabab u noqon karo marka waxaan ka codsanayaa inay ay dhabarka u xirtaan siday ay baqaranimadaba dhabarka ugu xirteen inay dhabarka ugu xirtaan oo ay muxuu ahay beelaha isdilaaya ay maslaxad iyo arga iyo ay u abaabulaan oy u diraan hiiraan in arga loo diro dowladda federaalka ah ay arrintaas influence ku yeelato walla weyn ina arga loo diro muxuu ahay gogol nabadeed dadka loo fidiyo xakuumaddana inay u fududayso annaga waa ku daalin haddaan nahay xildhibaanadii sidaan hadba meel ugu cararayni hadda hiiraan xildhibaanaa jira aniga maalin dhaweeto waataan ka soo noqday haba yaraatee fulintii dhammeed ee laga rabay inay waxaan na garab istaagta la rabay ma aan hayno marka ra-iisul wasaare khayrow waxaan kaa codsanayaa adoo sharfan adoo qiimo leh inaad arrintaas aad wax ka qabatid oo aad muxuu ahaay xildhibaanadana muxuu ahay loogu kaalmeeyo sidii ay u tigi lahaayeen deegaan doorashadooda odayaasha dhaqanka si loo abaabuli lahay diyaaraday u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dhiirigelinay u baahan yihiin